arrintaas meel wax layska weydiiye ma joogto waxay maraysaa meel aan waxba layska weydiin karin waxaanad garan kadhaa nin bal wax kale iska daa puntland baa lagu jideeyey hoolka b s u baa loogu jideeyey in soomaaliya siddeed iyo toban gobol wax loogu qaybiyo siddeed iyo tobankaa gobolna min saddex la siiyo gobol dad yar iyo gobol dhul yar iyo gobol dad badan iyo gobol mid kastaba ha ahaa siddeed gobol siddeed iyo toban gobol baa wax loogu qaybshay waa loo dhaxlay waxaa loogu dhaxlay min saddex gobolladu marka waxay isu raacaan si qaabay isu raacaan afar gobol oo laga soo bilaabo meesha la yidhahda cergaabo awdal hargeyso burco waxay lahaayeen labiyo toban xasan hal buu ka goostay waana loo buriyaa laleeyahay dadkii saasaa loogu sheego kow iyo toban baa la siiyaa laleeyahay hal buu ka goostoo labiyo toban bay lahaayeen puntland afar gobol bay ahayd boosaaso garoowe laascaano meesha la yidhaahdo gaalkacyo labiyo toban cod bay lahayd hal baa laga gooyey waana laydiin buriyoo kow iyo toban baa la siiyaalay dadka meesha la yidhaahdo baydhabo sagaal bay lahayd saddex gobol bay ahayd xudur iyo baydhabo iyo marka hal buu ka goostoo wuxuu yidhi waa intaasaad qayb u leedihiin bu-aale hal buu ka goostoo wuxuu yidhi intaasaad qayb u leedihiin marka afartaa qaybood wuxuu ka qaatay min hal xamarna saddexdeediiba waa seejiyey waxaana weeye wax aan hore u dhicin madashu sharciyan wax jirana ma aha wax soomaaliya ka jirana ma aha wax wax dhisi karana ma aha waxaa wax dhisa oo wax sharceeya barlamaan barlamaanna ma aha intii barlamaanku jiray haddii wakhtigeedii wixii ku dhici waayeen waxay ahayd intii barlamaanku jiray in wax laga sharciyeeyo markaa lafteeda way jireen oo waxay u jireen iyagaa waxay yidhaahdeen ilaa barlamaan la bedelo annagaa meesha ku simayno meeshu meel bannaanaanaysa oo faakun bannaana oo dadhow wuxuu iska sidii la rabo looga shaqaystay inaya noqon baa laga rabi madaxweynuhu wuxuu ku ekaa tobankii sebtembar ilaa iyo haddoo la joogana wuxuu ku shaqaynayaa madaxweynenimo marka haddaan su-aalkaa weydiiyo haatan xaalad cakiran baa ka jidha dhinaca haddaynu fiirino gobollada waqooyi gobolka sool iyo gobolka sanaag kuraas ay lahaayeen gobolkaasi beelaha dega gobolladaasi oo somalilan ka soo geli lahaa aqalka sare baa haatan ugu badan haatan hadalhaynta haatan siyaasadeed ee jirta oo waxaa muqdisho ku sugan guddoomiyihii baarlamaanka puntland iyo madaxweyne ku-xigeenkii puntland arrimahaasi siyaasi baa tahay maxaad xooga kala socotaa arrimahaas waxa weeye puntland inay aadaba ma ahayn waxay ahayd sidai ay u yidhaahdeen annagu waxaas ka qaybgeli mayno inay uga joogaan bay ahayd sababtu waxa weeye wax wax yaqaana waxaan kama talin nin xildhibaan u doontay oo aan waxba ahayn oo baydhaba xildhibaan ka soo qaatay oo kursigiisii hore halkaa ku dhammaaday baa wuxuu yidhi kuraastii sool iyo sanaag iyo cayn ay lahaayeen waxaan siiyey dad kaleeto ma siin karo markii hore khaladka jiray wuxuu ahaa oo taa ka daran hadda haddiiba la siiyo oo la qaybsadaba sharciga ay iyagu ay madashu ku hadashay waxay ahayd barlamaanadaa soo jidaynaya xamarna barlamaanna ma leh maamulla kama dhisna maamulka shantara dowladda dhex aan ahayn xaggee laga ansixinayaa waa su-aale hadda haddii saddex kow iyo tobanka xubnood la qaybsado oo qolo walba qaybteeda qaadato xaggee laga ansixinayaa waxa weeye meeshii ugu dhoweyd oo kuraastana qaar lahayd derisna la ah somalilan oo laga ansixin lahaa garowey ahayd ma la geynin hadda waabaa ku baryey haddiiba la doorto shalay waxaa la doortay guddoomiyihii hore haddii la doorto yaa ansixinaya waa su-aale adaan ku weydiinaya adiga waxay weydiinaya waxaad ogtahay dadka lama weydiiyo dadkoo dhanna ma dareensana nimankaa kow iyo tobanka ah inay fursadba lahayn soomaalida dhan baaban dareensanan xaggee laga sharciynayaa haddii kuwii warkooda la qaata madasha meelihii wax laga sharciynayo baarlamaanku ka jiray lama geyn nimankii xamar baa lagu doo xamarna baarlamaanka ma jiro marka nimankaanu si gar bay u leeyihiin oo haddee xaqoodii inay doontaan xaq bay u leeyihiin puntland sina waa ku gardaran yihiin oo haddee meelaan waxba ka jirin waxna ka soo baxayn inay ku lugo-aan ma ahayne inay meeshooda ku warsugaan oo yidhaahaan war waxaas ka qaybgeli maynay ahayd waayahay ugu dambayntii hardan siyaasadeed iyo kala xulufaysi iyo cambaign baa ka socda dalka waxaana loo kala ordayaa kursiga ugu sarreeya dalka ninkii ku fadhiisan lahaa maxay kuula muuqataa adiga ee soomaaliya weji nooceeyaba yeelan ka dhaa haddii ay soo noqdaan madaxda haatan sida ku-meelgaarka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha afartii sano ee lasoo dhaafay wayna ogeyn siday wax u soo maamuleen maxay kuula muuqataa sadar muuqda waa su-aal madoona la yidhi waxaa laga sugayo xasan iyo ina cabdirashiid yaa gacnaha hayay afartii sano hore oo ay ku ballanqaadeen inay demuqraad iyo wan wood iyo wan maan gaarsiiyaan ninka maanta rajada ka rabaa muxuu yahay adaanku weydiinayaa wax jiraa ma jiraan haddii la soo cesho iyo haddii kalebana marna soomaaliya hadday burbudhay dibna isugu soo noqon mayso sababtu waxaa weeye qof xildhibaan ahaa hal milyan lacag hal milyan xildhibaan ku doonaya xildhibaan anaa ahaa hal shilinna igama qaadan hal shilinna igama soo gelin aan xuquuqdii dowladdu ii jidaysa ahayn marka ninka hal milyan ku bixinayaa kursi xildhibaan muxuu doonaya waxaa bixinaya ninka soo siinaya boqol nin ama afartan nin ama soddon nin min laba boqoloo kun see madaxweyne ku noqonaya seese ku noqonaya dal ku xukumaya ninku waxaa la rabaa mana dhicin soomaaliya taariikhda ilaa aadan cabdille qof soomaaliya oo laba goor ku soo noqday aadan cabdillah ku soo noqon laha haddii qof laba goor ku soo noqonayo